إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan ka fulisay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho iyadoona war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkaasi taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose alkataayib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo gacanta ku haya deegaanka bariire ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa la baahiyey muuqaal ku saabsan weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee walayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe warbixin cusub oo soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku diyaarinayso la wareegitaanka magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigtay siyaasi ka mid ah mucaaradka kaasoo dhowaan sheegay inay burbureen ciidamada dowladda federaalka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan ka fulisay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho iyadoona war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri mujaahidiinta oo howlgal ka fuliyey madaxtooyada toddobada shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan shanta abril labada kun shan iyo labaatanka miilaadiyada ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii howlgal qorshaysan ka fuliyeen madaxtooyada ridada ee magaalada muqdisho howlgalka mujaahidiinta ayaa ka dhacay gudaha madaxtooyada xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha kooxda ridada ah xasan garguurte iyo saraakiil ka tirsan kooxdiisa ashaadola dirarka ah war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri howlgalka ayaa allah fadligiisa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xarumo ku yaala gudaha madaxtooyada kuwaas oo ahaa bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa haliyeyadii fuliyey howlgalka ka dhacay gudaha madaxtooyada ridada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel waliba ay ku sugan yihiin ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eegeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose warkani waxaa inoo hayaa waryaheena cabdisamed cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka wararka naga soo gaaraya dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maantay la khaarijiyey mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya ciidanka dowladda federaalka ninka la khaarijiyey waa nuur maxamed gaabow oo ku magaca dheer nuur farey wuxuu ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka dowladda federaalka dhacdada waxa ay ka dhacday deegaanka caduwdibille ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo magaalooyinka afgooye iyo sidoo kale laanta buuro taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar waxaa dilay sida aanu wararka ku helnay amaba la xaqiijiyey nin askari ah oo hubaysan kaasi oo ku dhex jiray ciidankii uu isagao khudbadda u jeedinayey taliyaha la dilay ciidanka uu khudbadda u jeedinaya waxa ay ahaayeen ciidankii maalmihii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo firxaday deegaanada shabeellaha hoose halkaasi oo dhowaan ay gacanta ku dhigayeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin nuur maxamed gaabo ayaa la sheegay marka in ciidankan uu niyadda u qaboojinayey islamarkaana uu ka dhaadhicinayay inaysan sii fogaanin oo muqdisho aysan galin waxaana la amray in ciidanka uu halkaasi ku istaajiyo maadaama firxadkooda ay muqdisho sii galayeen qoobgariir weyn ayaa durbaba hadda soo food saaray ciidanka dowladda federaalk ee gobolka shabeellaha hoose maadaama taliyahoodii maanta la dilay sidoo kaleetana isla ciidankii falka dilka ah uu ka dhexdhacay ay ahaayeen ciidan iyagaba shaamud ah oo laisku ururinayey kuwaasi oo firxad ahaa dhacdadan ayaa gaartay taliska guud ee ciidanka dowladda federaalk iyo sidoo kale madaxtooyada dowladda federaalk ee xasan sheekh maxamuud uu fadhiyo waxaana durbaba tacsi kala duwan kasoo diray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyadoona xasan sheekh maxamuud la sheegay in hadda xafiiska lagu geeyo warkan ah in taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar la khaarijiyey ciidankii uu khudbeynayay oo awalba firxad ahaana hadda uu qoobgariir daran ka dhex jiro wixii war ahay dhacdadani kasoo kordhay insha allah dhegeystayaasheena waynu usoo gudbi doonaa al-kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo gacanta ku haya deegaanka bariire ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan muuqaalka waxaa halkan ka soo jeedinaya oo la diyaar ah wariyaheena mubaarak cumar
waxaa goordhow kanaalka wararka alkataayib al khabaariyaha uu baahiyey filim aad u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanka bariire ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose filimkan ay baahisay kataayib al akhbaariya ayaa waxa uu soconaya wax ku dhow shan daqiiqo waxaana lagu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo dib u qabsanaya deegaanka bariire oo ay muddaha gacantooda ku jirta ciidamada dowladda federaalka ugu horreyn waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa difaaciyadii ay ciidamada dowladda federaalk ay isku gadaameen kuwaasoo ay kaga gaashaaminayeen rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimka waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex luganaya difacyada ay halkaasi ka dhisteen ciidamada dowladda federaalka iyagoo garwaxsan hubkooda waxa ayna ku jiraan saf dheer kuwaas oo la arkaya iyagoo horey usii galaya xerada askarta dowladda federaalk ay ku lahayeen deegaanka bariire kaamirada alkataayib waxay si toos ku tusaysaa gudaha xerada waxaana halkaasi ka muuqda haraadiga ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxyaabaha xerada lagu arkaya waxaa ka mid ah cooshado ka kooban baco iyo jiingalo oo halkaasi guud ahaan ay u seexinayeen ciidamada dowladda federaalka kaamirada alkataayib ayaa ku dulgeynaysa buundada ay caan ku tahay bariire waxaana dusheeda ku socdaalaya qaar ka mid ah militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxyaabaha aad ku xiisa badan oo indhaagu qabanayaan ayaa ah dadka shacabka ay kunala bariire oo goranaya dhammaan agabka yiilay saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ka carareen shacabka qaarkood ayaa la arkaya iyagoo wata agab fara badan oo ay ka mid yihiin joodarayaal iyo alaabta lagu dhaqdo guryaha iyo kuwa kale ugu dambeyn filimka qaybihii dambe ayaa waxaa lagu soo bandhigaya qaniimadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid yihiin rasaas tiro beerha iyo agab ciidan oo aad u fara badan dib ula wareegitaanka xeradan ayaa imaanaysa kadib markii saldhigyada ciidamada dowladda federaalk lagu ekeeyey weeraro safmareen ah kuwaas oo ay ka mid yihiin saldhig ay ku lahayn degmada udheegle iyo sabiid iyagoo ugu dambeyn nafta doorbiday inay isaga cararaan deegaanka baryiri ee gobolka shabeellada hoose فيه يحكم بالصلاة
waxaa la baahiyey muuqaal ku saabsan weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee walayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe faahfaahinta isdaarka waxaa la diyaar ah maxamed shiikh
دق الطور والمعركة هيا قدام
muuqaalkan ayaa lagu soo bandhigayaa weerar gaadmo ah oo dagaalyahano ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen fariisin askar isku dhafa ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore filimka waxaad ku arkaysaa ciidamo wata hubka noocyadiisa kala duwan weerar tegaya kana tirsan xarakada al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa neefta looga xiraya qorayaasha garbaha laga tuuro iyo kuwa sida darandooriga u dhaca kuwaasoo xitaa aan wax yar jaanis loo siinin inay madaxa kor u qaadaan ama ka cararaan halkii ay joogeen inay dagaalamaan iska badaaye askarta dowladda federaalk markii ay xaaladdu qararaatay tallaabon aan la qaadi karin arkeen waxay isku dayeen inay ku dagaalamaan gaadiidka tiknikada loo yaqaano ee ay qorayaasha ku rakibaan balse ciidamada xarakada al-shabaab oo xoga sugan ka haystay fariisinkan sida muuqata ayaan u aabiyeeleynin gaadiidka dagaalka ilaa iyo ay ku dul istaagaan ciidamada dowladda federaalk ayaa si halhaleel ah uga baxsanaya fagaaraha dagaalka gaadiidka tiknikadana waxay uga carareen fagaaraha dagaalka
الابواب شرك ولا مره
tobannaan askari ayaa ku baxsanaya gaari tiknika ah kuwaasoo xitaa haba yaraatee aysan wax natiijo ah ka keenin dagaalkii lagu soo qaaday kol haddii laga gacan sarreeyo waxaa baddana si toosa ugu soo taqadumayaan ciidamada militariga al-shabaab dirir socotay saacado kadib muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid a midadka ciidamada dowladda federaalk oo la bilaqay fagaaraha dagaalka kuwaasoo riyomala awaal ah lagu soo dagaalgeliyey oo ahayd in gebi ahaanba gobolka shabeellaha dhexe laga ciribtiray ciidamada xarakada al-shabaab waxaad arkaysaa askar si daran rasaasta u galaafatay kuwaasoo dhulka la isku farasaaray uu yahay mid bacaad ah ay ciidda qurquriyeen askarta ku baxay dagaalka loogooyinkoodana soo muuqanaya waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka ugu rabaayadaysan maraykanka loona sameeyey la dagaalanka diinta iyo shacabka soomaaliyeed waana askarta loogu yeero danab oo ah ciidan ay taageerto dowladda maraykanka si ay xukuumadda washington ugu fuliyaan danaheeda iyo ajandaha ay ka leedahay soomaaliya qaybaha dambe ee muuqaalkan uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa khanaa'imkii ciidamada dowladda federaalk looga furtay weerarka lagu qaaday fariisinka ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe khanaa'imka soo muuqanaya ee mujaahidiinta soo farmaruujiyeen ayaa ah gaari cabdibilaah iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dowladda federaalk ayaa weerarkan beenisay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar uga dishay hub iyo gaadiidna uga furtay laakiin warka ka soo baxay dowladda federaalka iyo kan haatan ay baahisay kataayib al akhbaariya ayaa ah mid kala fog oo kaafi oo kala dheeri ah maadaama caddayn muuqato ay tusiyay taabsi ay soo bandhigtay alkataayib al akhbaariya muuqaalka ayaa si weyn ugu baahaya baraha bulshada iyadoona ay si weyn u faafinayaan dadka taageera xarakada mujaahidiinta al-shabaab
جيبهم دعس بالوقل ندركه النصر منفاع الغلس warbixin cusub oo soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku diyaarinayso la wareegitaanka magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warbixinta cusub ee soo baxday waxaa halkan ka soo jeedinaya zakariye cumar websayte-ka lagu magacaabo i j c news ayaa waxa uu daabacay warbixin tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso inay la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho dalkana ay ka hergeliso nidaam islaami ah oo ku dhaqma shareecada islaamka warbixinta ayaa tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso xiisadda siyaasadeed ee lugaha kula jirto dowladda federaalka iyo xitaa xaaladda cakiran ee magaalada muqdisho ayna doonaysa in waayada ina soo aadan ay gudaha u gasho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya webka warbixintan qoray ayaa tilmaamaya in ciidamo kumanaan askari ah oo ay ka mid yihiin kuwa sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho ayna sugayaan awaamirta kama dambaysta ah ay ku gali lahaayeen magaalada muqdisho warbixinta ayaa sheegtay inay soo xiganayso ilo sirdoon oo ka tirsan maraykanka iyo dowladda federaalka ayna isku raaceen in xogaha sirdoon ee ay heleen muujinayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay la wareegto magaalada muqdisho warbixintu waxa ay ku warramaysaa in magaalooyin muhiim u ahaa amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ka kala tirsana gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay horay ula soo wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tani ayaana ka dhigaysa mid waqti uun ku xihan in dagaalka uu ka shanqaro gudaha caasimadda iyo duleedyadeeda xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wado dardar dagaal ayna la wareegtay dhul muhiim ah ayay warbixintu tilmaamaysaa in xasan sheekh maxamuud uu ku mashquulsan yahay heshiisya dibadeed oo uu la galayo dalalka qaarkood halka uu sii xumaanayo xiriirka uu la leeyahay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta warbixintu waxa ay soo hadal qaaday weeraradii waaweynaa ee waayadii dambe ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida qaraxii lagu weeraray kolayadii xasan sheekh maxamuud duqaymihii lagu garaacay xerada xalane iyo weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay sabiid iyo awdhiigle waayadii u dambeeyey waxaa si aad ah isu soo tarayay warbixinnada iyo taqaariirta ay qorayaan warbaahinnada noocyadooda kala duwan kuwaas oo tilmaamaya in isbeddel laga filanayo soomaaliya ayna suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto dalka sida warkani uu ku eegayo waryaheena farxaan cali dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay siyaasi ka mid ah mucaaradka kaas oo dhowaan sheegay inay burbureen ciidamada dowladda federaalka
waxaa habeenkii xalay magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu xiray siyaasi ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdiraxmaan saleebaan ahna guddoomiyaha xisbi siyaasadeed loogu magacdaray shacabka ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka dowladda federaalka ayaa gacanta ku dhigay cabdiraxmaan saleebaan xilli uu ku sugnaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana ay ula kaceen jiho aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin ninkan oo ay dowladda federaalka xirtay ayaa waayadii u dambeeyey wuxuu bixinayay waraysiyo siyaasadeed oo uu kaga hadlayo xaaladda dowladda federaalka marayso isagoo tilmaamay fashilka xasan sheekhe maxamuud iyo inaanay suuragal ahayn doorasho qof iyo cod ah saacado ka hor inta aan la xirin wuxuu waraysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta magaalada muqdisho ku sheegay in dagaalka lagula jiro shabaabulmujaahidiin lagu soo jabay dowladda federaalkana ay wakhtigan difaac kaga jirto afgooye iyo meel u dhexaysa balcad iyo muqdisho ciidankii dowladda federaalkana ay gebi ahaanba burbureen waxaana loo badinayaa in dowladda federaalku u adkaysan weysay waraysigan oo ay bulsho badan ka falceliyeen xaaladda amni dalku meeshu maray haddaan la shieli xukuumaddu amni ahaan waxay difaac uga jirtaa afguuye iyo meel balcad ka sokaysa ee dowladda difaac uga jirta waan ognahay ciidankii qaranka soomaaliyeed saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh lagu wareejiyey ee tababarnaa iyo shan kun oo ciidan ah oo tira iyo tababartay in intii dalka la soo geliyey si siyaasad foolx loo burburiyey loona baabiyey ciidanka dagaaladii iyo cadis weyne ka dhacay fashilka ciidanka lagu dhex sameeyey aabbana ay u noqonayso xukuumadda xamse xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aabba dhahaya dhibka loo geysta ciidanka marka in maanta xukuumadda saddex sano ka hor dagaalka goobii ay ka bilowday maanta intii la iskala yimi ay difaac ka galeen afgooye iyo meel balcad ka sokaysa horta iyadaa kugu fashil fashil kugu fil
bayaanaad ka soo kala baxay xisbiyada siyaasadeed ee ay kala hogaamiyaan shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si kulul waxaa loogu weeraray tallaabada lagu xihay siyaasigan iyagoona ugu baaqay dowladda federaalka inay si dhaqsi ah u sii dayso cabdiraxmaan saleybaan war ka soo baxay taliska booliiska maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay soo xireen cabdiraxmaan saleybaan kaasoo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay falalka dhan ah amniga dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa